بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد waxaynu ka soo baxnay xadiiskii dheeraa ee xadiis alisra walmicraaj iyo macnayaashiisii faraha badnaa iyo axkaamtii ku dhex sugnayd xadiiska aynu ka bilaabayna waa xadiiska cabdillahi ibni mascuud waxa uu leeyahay cabdillahi ibni mascuud radia allahu tacaala canhu xadaanaa waxaa noo xadiisay rasuulu llahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam ayaa noo warramay wa huwa rasuulkuna asaadiq waa ka runlaha ah almastuuqu ee runta looga qaato wixii uu sheego waa run leh runna waa looga qaataa muxuu ugu xadiisay markaa ina axadakum midkiin yujmacu waa lagu ururiyaa khalquhu abuurkiisa ayaa lagu ururiyaa fii batni ummihi caloosha hooyadii arbaciina yowman afartan maalmood baa lagu ururiyaa nudfatan xaala kownihi nudfa isagoo candhuf ah uma deetna yakuunu waxa uu noqonayaa culqatan xinjir buu noqonayaa bifatxi lcayna waa lagu wariyaa calaqa mid labada waa la idhahdaa mila dalika intaa in leeg ayuu xinjir ahaanayaa afartanka afartankood uma intaa ka gadaal yakuunu waxa uu ahaanayaa mudqatan waslad yar qidcata laxmin gobol yaroo hiliba mila dalika intaa in leeg uma deetna yabcathu allahu ilaahay wuxuu usoo dirayaa malakan malag fa yu'maru waxaa la soo amrayaa malaga biarbaci kalimaatin afar arrimood baa loo soo diraya wa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa uktub qor camalahu camalka uu qaban doono qor wa risqahu arsaaqda uu quudanayo qor wa ajalahu ajasha uu geeriyoonayo qor wa shaqiyun aw saciid mid guuldarraystay iyo mid liibaanay ka uu noqonayana qor uma intaa ka gadaal yanfuqu fiihi wuxuu ku afuufayaa malagii an ruuxa nafta ayuu ku afuufayaa wa ina arajula minkum qofka idinka idinka mida la yacmalu waa shaqaynaya khayr ayuu ka shaqaynayaa xataa ilaayo maa yakuunu baynahu aanu ahaanayn isaga dhexdiisa wa bayna aljannati iyo jannada aanay kaba xigin ilaa diraacun dhudhun mooyaane fayasbiqu waxa u horo maraya calayhi isaga alkitaabu kitaabkii hore loo qoray ayaa u soo horo maraya oo soo gaadhaya oo fa yacmalu wuxuu markaa samaynayaa bicamali ahli naar camalkii ahlu naarka ayuu samaynaya wa yacmalu mid kalena waa shaqaynaya oo sharka ayuu ku shaqaynaya xataa ilaa iyo maa yakuunu baynahu aanu ahaanayn isaga dhexdiisa wa bayna annaar iyo naarta ilaa diraacun dhudhun mooye wax kale aanan udhaxaynin fayasbiqu calayhi alkitaabu kitaabkii horay loo qoray ayaa soo gaadhaya oo fa yacmalu wuxuu ku shaqaynayaa oo uu fulinayaa bicamali ahli ljanna can caaishata zawji nabiy sala allahu calayh wasalam caaisha oo uridii rasuulkeenna ah sala allahu calayhi waaalih wasalam annahaa iyadu samicad waxay maqashay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka oo yaquulu leh ina almalaa'ikata malaa'igta alleh tanzilu waxay ku soo degtaa fi lcanaani canaanka ayay kusoo degtaa markaa raawigaa macnaynaya wa huwa canaankuna asaxaabu waa daruurahalina xiga fatadkuru waxay soo hadal qaadaan alamra amarkii ilaahay soo siiyey ee ay wadeen ayay faalleeyaan alamra arrinka qudiya fi samaa'i samada lagu soo go'aamiyey ay wadaan bay faalleeyaan fatastariqu way soo xadaan ashayaadiinu shayaadiintu waxay xadaan asamca maqalka shayaadiintaa dhegedhegaysa fatuuxiihi dabeete waxay u waxyoodaan ila alkuhaani faaliyaha ayay u waxyoodaan fayakdibuuna macahaa waxay raaciyaan mi'ata kadba mi'ata kidba boqol beenood ayaa garhka u geliyaan oo min cindi anfusihim iyagu ay samaysteen can caaishata caaisha waxay leedahay ana alxaaris ibni hishaam saxaabiga xaaris ibni hishaam baa sa'ala nabiya nebiga weydiiyey sala allahu calayh wasalam kayfa yaatiika alwaxyu waxyigu caynkuu kuugu yimaada faqaala waxau yihi rasuulku kullu daaka siyaabaha aan sheegi doono oo dhan ayuu igu yimaadaa maxaa ka mid a ya'ti almalaku malagu waa ii yimaadaa axyaanan marmar fii mithli wax la mida salsalati aljarasi dhawaaqa koorta oo kale ama jalaska caadiga ah dhawaaqiisa oo kale ayuu iigu yimaadaa oo fa yafsim wuu iga go'aa canii aniga ayuu iga go'aa jaladkaa iyo dhawaaqaasi walxaal qad waciitu aniga oo weeleeyey maa qaala wixii uu lahaay oo dhan anoo xafiday ayuu iga fuqaa wa huwa ashadduhu calaya waana noocay igu daran ee ugu dhibaatada badan wayatamaalu lii wuxuu isugu soo kay shabahaa almalagu malagu axyaanan mararka qaarkood wuxuu isugu kay shabahaa rajula nin oo fa yukallimunii wuu ila hadlaa oo faaci waan xafidaa maa yaquulu wuxuu leeyahay labadaa noocba waa igu yimaadaa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa ajwad annaasi dadka ka ugu deeqsisan wa kaana ajwada maa yakuunu wuxuu ahaa xilliga ugu deeqda badan yey fii ramadaana ramadaan buu ugu deeq badnaa xiina xilliga yalqaahu jibriilu jibriil la kulmo wa kaana jibriilu jibriilna wuxuu ahaa yalqaahu mid la kulmoo u yimaada fii kulli leylatin min ramadaan habeen kastoo ramadaana ayay isu iman jireen oo fa yudaarisuhu lqur'aana qur'aanka ayay wada akhriyi jireen subcis oo kale fala rasuulu llahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xiina yalqaahu jibriilu markuu jibriil soo booqdo ayaa ajwadu bilkhayri khayrka uga dadaal badnaa min alriixi almursala dabaysha la diray ee daba ee daruuraha wada ee roobka kaxaysa rasuulka ayaa uga dadaal badnaa sala allahu alayhi waaalihi wasalam dhowrkaa xadiisaynu akrinay xadiiska ugu horeeya cabdillahi bni mascuud baa warinaya wuxuu leeyahay cabdillaahi bni mascuud xadaanaa rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa noo xadiisay wa huwa isaguna assaadiqu waa runlaha almastuuqu looga qaateenka ah ee run looga qaato muxuu nooga xadiisay ina axadakum midkiin yujmacu waxa lagu ururiyaa khalquhu abuurkiisa fii badni ummii caloosha hooyadii arbaciina yowman afartan maalmood nudfatan isagoo candhuufa uma dabeetna yakuunu wuxuu ahaanayaa culqatan xinjir mila dalika intaa in leg uma dabeetna yakuunu wuxuu ahaanayaa mudqatan wuxuu noqonayaa waslad hiliba mila dalika ay in yar gobol yaroo hiliba oo mar la cantuuga mudqa ay maa yumdad wixii mar la cantuuga ayaa la dhahdaa ee la calaaliyo in yaroo calaalis ayuu noqonaya uma dabeetna yabcasu allahu malakan ilaahay malag buu soo diraya oo fa yu'maru waxaa la amrayaa biarbaci kalimaatin afar kelmadood wayuqaalu lo waxaa la odhanayaa uktub qor camalahu camalkiisa wa risqahu iyo arsaaqdiisa wa ajalahu iyo ajashiisa wa shaqiyun aw saciid alle subxaanahu wa tacaala sida uu bini aadamka u abuuro ayaa xadiisku uu ka warramaya ilaahay wuxuu awoodi karaa subxaanahu wa tacaala maraaxishan iyo qaybahan afartan afartanka maalmooda inaanu marininba oo ilbiriqsi uu ku dhasho taana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ina tusay oo nebiyullaahi ciisa ilaahay qaab wuxuu u abuuray la yaab leh oo bilaa aabba ah oo daqiiqada yar uu uurka hooyadii ku jiray kadibna islamarkiiba dhashay oo xilliga lagu afuufay iyo xilliga ay side iyo xilliga ay umushayba gelinka hore ayuu ku wada dhammaystirmay waa awood ilaahay in sagaal bilood ay jiitanto oo afartan afartan ay martana ilaahay wuxuu ina barayaa in umuuraheenna aynu habayno oo la nidaamiyo oo aan lagu degdegin ayuu ina baraya qaabka loo abuurayaana waa qaab la rabo in lagu cibro qaato meel aynaan ogayn oo aan cidi gaari karin oo qofka xataa calooshiisa ay ku jirta aanay ka warrami karayn ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala umuuro ka fushanaya oo howlaha noocaasa ku wataa kii calooshan lahaana waxa weeyaan waa ka moogan yahay qofkii maba ogaba sidaa ogeed ilaahay wuxuu ku ururiyaa caloosha hooyada ilmaha afartan maalmood isagoo nudfa ah candhuuf biyaha ilaahay bini aadamka ka abuuro ayuu ahaanaya kadibna afartan maalmood ku xigta ayaa waxaa loo bedelayaa xinjir dhiiga oo iska lusha jambiga makaanka ama ilmogaleenka ayay ka lumaysaa kadibna waxay xinjirtii noqonaysaa gobol yar oo jiidha ama hiliba mudqa ayay noqonaysaa afartan maalmood boqol iyo labaatankaasi markay soo wareegaan amaba afar bilood ay noqoto ayaa arrintu isbedelaysa oo uu ka tegayaa jamaad wax yaroo aan jirin oo iska ah jiidh yar markaasuu bini aadan isu bedelaya bini aadamkaa isu bedelayana ruuxdaa lagu afuufayo ee ilaahay u soo dhiibay malagga ayaa ka bedeshay jiidh bini aadanna waa u bedeshay xilligaa haddii lagu tacadiyo hooyada oo wax lagu dhufto oo ilmaha ay soo tuurto diyada waa lagu yeelanaya diyada waa lagu yeelanaya waayo waa qof abuuran oo nool ah hadday iyadu ku tacadido ama cid kale ay ku tacadido oo ay kiniin iyo wax isticmaalaan oo ay damacda inay tuurtana waa qaatila waa qof wax dilay weeyaan qof nool oo soconaya oo lugaynaya qof dilay bay ka dhigan tahay sidaa awgeed xurmadii bini aadamka ayuu leeyahy kol haddii lagu afuufay nafta waa qof jira ilaahay subxaana wa tacaala malag buu usoo diraya malagaasi wuxuu qorayaa afar arrimood marka waa laba qoraal qoraal waxa weeyaan looxal maxfuudka oo intaan adduunkaba la abuurin ayaa wax walba la qoray kanna waa qoraal qofka ku saabsan isaga oo buuggiisa gaarkaa lagu qorayo marka kii horunbuu ka soo raraya looxal maxfuudka maxaa ugu qornaa xagga camalka waxaa u qornaa inuu khayr qabanaayo buuggiisa noocaasaa loogu qoraya ka kale waxaa loo qorayaa maahe wuxuu qabanayaa xumaan iyo shar buu wadayaa taasunbaa loogu qoraya buuggiisa gaarka ah malagaasaa qoraya waa ta koobaad ta labaad arsaaqda marka intaynaan camalka ka tegin saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay rasuulkeenna weydiiyeen sala allahu aleyh wasalam haddii horeba loo qoray oo laga faaruqay maxaynu fa fima alcamal maxaa laga camal qabanaya laga shaqaynaya waaba la qoray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu fahansiiyey qoraalkani iyo camalkaagu isma diidayaan icmaluu fakullu muyasaru lima khuliq shaqeeya qof walba waxaa loo hawl yareeyey wixii loo qoraye markaa kii khayrka loo qoray khayrkunbaa u fududaanaya masaajkaa wax walba uga fududaanaya qur-aanka iyo digrigaa u fududaanaya kii xumaanta loogu talagalayna masaajka iyo khayrku wuxuu ku noqonayaa dhagax iyo dab buu ku noqonayaa wixii kalunbaa u fududaanayo kaasunbuu ku foognaanaya marka ha isku hadlaynin kaa laguu fudeediyeyun wad camalahu camalkiis waa kaa wa risqahu arsaaqdiisana qor maalinta uu soo dhaco shayga lagu anqarinayo ugu horeeya ilaa ka ugu dambeeya kusoo khatimayo shay shay u qor wuxuu cabaya wuxuu cunaya wuxuu xidhanaya wuxuu isticmaalaya o dhan arsaaqda markaasuu rasuulkeenu leh calayhi salaatu wasalaam innahu lan tamuuta nafsun xataa taktamila risqaha wa ajalaha fataquu llaha waajmiluu fi alab dad yahow nafina ma dhimato ilaa ay arsaaqdeeda gebagabayso dhammayso xabad bariisa hadday kuu dhiman tahay dhiman maysid ilaa aad xabaddaa calfato marka ilaahay ka baqa oo si fiican u dalbada waayo waxan waa iska sii qornaaye dariiq xaaraan ha ku raadinin ka badina ma ha ku raadinin dariiqa saxda ha ku raadi waayo orodkaad aad u orodaa wax badan ma soo xasilinayo oo kitaabkii alla qoro malagu sii qoray ma dhaafaysid ma dhaafaysid sidaa awgeed xalaashon ilaasho waayo wixii lagu qoray oo xalaala ku seegi mayso sidaa awgeed arsaaqda waa la qoray waxaa kaloo qoraalkaasi tilmaamaya inaanad ku raadinin sharaftaada inaad cunto oo kalba qof gacanta hoos dhigato waayo gacan hoos dhigani sharaftaadunbuu dilayaa waxaa lagu qorina ma keenayo kolaba wixii kuu qornaa waad helaysaa markaa muruqaaga ku doono sharaftaadana ilaasho wa ajalahu ajashiisa qor goorta ay soo dhagabagaboonayso ee adduunka ka baxaayo iyaduna ma qadinto mana akhirto ilbiriqsi mana soo qadimayso mana akhirayso taasna maxay tilmaamaysaa qofku inaanu baqanin inaanu baqanin inaanu fulayoobin waayo wuxuu ka baqdaa ma yaallaan haddii maalintii lagu qoray ay tahay kolley waad dhimanaysaa haddaad gasho fii buruujin mushayada qalcado la adkeeyey haddaad guntooda gasho waa ku imanaysaa geeridu maalintii aan lagu qorinna sawaariikh haddii lagula dhaco ilaahay subxaana wa tacaala maalintaadii aanay ahayn marnaba dhiman maysid markaa waxaad u baqataa ma yaallaan cali bni abi taalib baa wuxuu lahaa ayu yowmaya min almowti afir laba maalmood keebaan geeri ka carara yowma qudir am yowma laa qudir maalintii lay qadaray mise maalintaa lay qadari yowma qudira laa arhabu maalintii lay qadaray ka baqan maayo kole waa gu dhacaysa wa min almowti laa yunji lxadar geeridana xadarka iyo digtoonida iyo baquu kaa badbaadin maayo sidaa awgeed kole dii ajasha la qoray khalaas qofku waa iska salimaya mu'minkaana u geysan qadarkuu og yahay maalintiisa inuu dhimanayo waxaa kaloo la mid ah oo la qoraya iyadana wa shaqiyun aw saciid shaqiyun qofkan inuu shaqi noqonaayo oo guuldaraysanaayo oo kuwa naarta ku dambaynaya uu yahay aw saciidun ama inuu yahay mid liibaanaya oo ilaahay gacantiisa ka gelinaya midig kitaabka oo janno gelaya intaba waa la qoraya marka intaa la qoro ayaa nafta lagu afuufaya marka lagu afuufo ayaa rasuulku wuxuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam qadiyad kale oo iyana aad iyo aad u muhiima wuxuu leeyahay qofaa shaqaynaya khayr buu weligii wadaya marka uu khayrkii wado wado wado ee uu jannadii wax yar u jiro diraac dhudhun waxaa laga wadaa uun aad buu ugu dhoweyey waayo dee jannada laguma xisaabiyo dhudhunkeenna iyo mitirkeenna iyo waxyaalaha iyo tallaabo toona waa shay macnawi naga fog laakiin waxaa laynaga wadaa in layna tuso inuu aad ugu dhowyey ayaa kitaabkiisii hore uu soo ka- soo qadimaya deetana camalkii loo qoray hore shaqiga ahaa ayuu samaynaya camalkii ahlunaarka saasuu ku gelaya walciyaadu billah mid kalena camalkii ahlunaar ku wadaya markuu in yar naarta qarka ula saaran yahay ayaa kitaabkii loo qoray hore ilaahay subxaana wa tacaala uu soo gaarsiinaya dabeetna wuu bedelaya camal khayr uu ku bedelaya saasuu ku dhimanaya saasuu janno ku gelaya marka culimadu waxay is weydiiyaan oo qofkan khayrka waday maxaa karkaarka loo weydaariyey ee intaasoo sannadood wanaagga ku shaqo lahaa maxaa mar keliya uunuu xaggaa ugu janjeersaday oo uu naar u gelaya waxaa ogaataan ilaahay qof shaqeeya camalkiisa ma duudsiyo ilaahay camalkiisa ma khasaarinayo ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camala qofka camal wanaagsan sameeyey ilaahay marnaba ma seejinayo ma hoojinayo laakiin axaadiis kalaad fasirayso camalka khayrka ah inagu inoo muujisanayay laakiin gudaha iyo qalbiga khayra mu- ugama ujeedine riyaa iyo istus iyo ha lagaa sheego iyo ha lagugu ammaano ayay ka ahayd haddii laakiin dhabka ahaan layd ilaahay muu garan mariyeen ee sidaasu markiiba khayrkaasuba khayrba khayr buu u dhibi laha saasuu ilaahay subxaana wa tacaala jannada ku gelin laha xadiiska riwaayadda kale aad tilmaamaysa leh ina arajula la yacmalu bicamali aljanna fima yabduu linnaas camalka ahlujannu qabanaya sida dadka u muuqata uu tusaya dadka laakiin qalbigiisa uu wax kale uga guuxayo umuuro kale uga jeeda markaa taas waxay gelinaysaa qofka muuminkaa kalsooni sidaad khayrka u wada uun mar kale ilaahay ku leexin maayo laakiin haddii qalbigaaga xumaani ku jirto oo aanad khayrka u jeedin taa weeye marka la leexinaya qofka marka waa in qofka ilaahay uu baryaa waxay ku bari jireen salafuna saalix ilaahay ow haddaad kitaabkayga qortay shaqi haddaad ii qortay ilaahay saciidii bedel waayo waa la bedelaa gebagabo maaha qur-aanka wuxuu leeyahay ilaahay ku leeyahay yamxu allahu maa yashaau wayuhbit ilahay wuxuu doono u masaxaa wuxuu doonana wuu sugaa waa lagaa masixi karaa markaasaa lagu bedelayaa khayr mid kalena waa laga masixi karaa wax kale loogu bedelaya waina rajula qof minkum idinka idinka midii la yacmalu wuxuu samaynaya khayr ayuu samaynaya xataa maa yakuunu ilaa aanu ka ahayn baynahu dhexdiisa iyo wa bayna aljannati jannada aanu udhaxaynin ilaa diraacun dhudhun aad iyo aad ugu dhow fayasbiqu calayhi waxa uu hormaraya alkitaab fayacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahli nnaar waya- wayacmalu mid kalena wuxuu samaynayaa camalkii sharka xataa maa yakuun ilaa aanu ka noqonin bayna wa bayna annaari ilaa diraac isagiiyo naarta dhudhun unbaa udhaxeeya fayasbiqu calayhi alkitaabu fayacmalu wuxuu samaynaya bicamali aljanna xadiiska caaisha waxay leedahay rasuulka ayaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam oo leh ina almalaa'ikata malaa'igtu tanzilu waxay soo degtaa fi lcanaani wahu saxaab daruuraha fatadkuru waxay soo hadal qaadaan alamra umuuraha qudiya lagu soo gooyey ee lagu soo gaamiyey fi samaa'i samada fatastariqu shayaadiinu shayaadiinta ayaa soo xada asamca maqalka oo fatasmacuu waa dhegaysataa fatuuxiihi waxay u waxyoodaan ila alkuhaani faaliyaha fayakdibuuna macaha waxay raaciyaan mi'ata kidba boqol beenood oo min cindi anfusihim iyagu ay wataan xadiiskana wuxuu ka warramayaa dadka qaar baa waxay ku hawlan yihiin inay sheegaan waxaanay garanayn wax ilaahay gaar u ya- u leeyahay ayay faraha la galaan qaybka waxa maqan ilaahunbaa og waxyaalaha maqan ayay dabcaan inay ummadda u sheegaan inay ogyiin waana saddex qolo ayaa u badan qolo waxaa la dhaha kuhaan waa faaliyayaal oo iyagu jin bay la xidhan yihiin jinkaa u soo warramaa qolo waxaa la dhaha almunajimiin waa xidigayaalo xidigaha eegaan oo waxay ka faalayaan deegaanka xidigaha iyo dirirkii baa halkaa fadhiistay oo kii kale halkaa noqday oo kaas iyo kaasaa isku beegmay oo sanadku waa abaar ama waa kan ay idhaahdaan Ha- waa kuwa aad maqasheen kelmaday iska leeyihiin dambasamaha iyo eh, maxaan ku dhaha kan iyo waxay leeyihin istilaaxaad u gaara oo ay yaqaanaan dad baana ku xidhanoo sida culimmada loo weydiiye fadwada u weydiiyaa ka warran sanadka soolee sanadka meelaha barwaaqo kala dhigtaan ma jirto sanadkan waa saman xumaad durka oo fogaado ee maarata guura ayuu odhanaya amarkooda isagaa haya mid kalena waxa la dhaha carraaf oo isagu wax uma hayee waa khaayin oo wuxuu ku waray aduu ku waraysanaya aduu ku waraysanaya hadalkaa wuu ka kalluumaysanaya carraaf waxbaa iga lumay sukooley xaggeed maraysa halkaa halkee ku gudumaysa halkaa oromeel heblaha ka eg waxba muu keenine wixii aad u sheegtay ayuunbuu ee wax kaaga sheegay isagu wax kale isagu meesha kuma hayo saddexda qolo waxay ka siman yihiin waxa ilaahay og yahay ayuunbay iyagu sheeganayaan sidaa awgeed iyagu waxay ku jiraan camal kufriya oo gaalnimo ah waxaa loogu cudurdaari karaa haddii jaahilnimo hayse mooyaane hadday cilmi u leeyihin waa ku kufrayaan dadka u tegaya waraysanayaana waxa weeyaan saddex qolo qof waxa weeyaan qof tijaabinaya oo caalima oo ummadda tusaya ee waxa la yidhaahdo galdalooladooda iyo inaan waxba garanayn oo ninkan lagu ba'ay ama islaantan dadku ku jabeen ayuu doonaya inuu fashiliyo markaasuu odhanaya waxaan jeebadda kugu haya ii sheeg ama qofka halkan jooga iga waran wuxuu doonaya in ummaddan e in ummadda tuso inaanay waxba haynin qofka waa u bannaan tahay bal waajib bay ku noqonaysaa marmar haddii ummaddu ay ku madago-aan oo caqiidadooda ay ku burburayso waa in la fashiliya la tusaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa isagaa yeelay nin ibnu sayaad la odhan jiray oo madiine jooga ayaa waxaa ku soo degi jiray jiniya wax wuu istadaa markaa deeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu saxaabi kaxaystay ayuu u dhuuntay isagoo busta ku daday oo guuxaya deetana hooyadii baa tii ibnu sayaad waa kan maxamed deeta wuu booday rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxbaan kuu qariyey ee sheeg waxaan kuu qariyey waxbaa niyadda ku haya markaasuu i waxaad ii haysaa waa duk buu idhi duk deel iyo kha ayuu sheegay markaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qadarkaaga dhaafi maysid qadarkaaga dhaafi maysid wakaa saabit ibnu kaysagaa kaaga jawaabaya dabeete rasuulku wuxuu fahmay ninkan in jin la shaqeeyo jin waayo kelmaddu u qariyay waxay ahayd dukhaan oo qiiqa dukhaan jinkii galabarh bay heleen laba xaraf bay heleen labana waa waayeen deeta rasuulku halkaa wuxuu ka dhadhansaday ninkan inaan wax weyn isla hayne jin ay u shaqeeyaan deetana halkaasuu ku baadhayay marka in la baadho ama la fashiliyaa waa bannaan tahay marmarna waajibaabay noqotaa waxay noo soo hadheen laba kale waa qof u tegey oo rumaystay kaasina diinta allaba waa ka baxaya diinta ilaahayba waa ka baxaya wuxuu lahay xadiiskii cabdillahi bni cabbaas man ataa kaahinan aw caraasan fasadaqahu faqad kafara bima unsila calaa muxamed qofka dumara ama ninka faaliya ama faalisa u taga ee rumaystaa diinta waa kaga baxaya waxaa noo soo hadhay mid u tegey laakiin aan waraysanin wuu soo waraystay laakiin muu rumaysanin isagoo keerkeerta muu ka soo noqday kaana arbaciina yowman afartan maalmood baa salaad laga aqbalay afartan maalmood hadda waa kii aan rumaysanin waayo wuxuu khilaafay nebiga sal allahu aleyh wasalam yidhi ha u dhowaanina marka qadiyadan dumarku ay ku badan yihiin laga yaaba ragga qaarkoodna inay u tagaan waa arrin noocaasa oo aan bannaanayn oo diinta iyo caqiidadana burburinaysa weeyaan waxa markaa isweydiin leh xadiisku ka warramaya siday macluumaadka ku helaan sawta la idhahdo hebel ama heblaayo isha looma marmarto markii waa la arkaa xaggee ka keenayaan xadiiskana si wacan inoo tilmaamaya malaa'igta alle ayaa soo dhowaata waxay yimaadaan daruuraha deeta waxay faalleeyaan awaamirtay sideen ay fulinayeen hebel baa waxu dhalanayaan hebel baa barwaaqaysanaya hebel baa dhimanaya kana xanuunsanaya wixii bay faalleeyaana ka sheekaystaan shaydaankuna way soo korkoraa daruuruu soo gaadhaa markuu halkaa gaadho ayay dhegedhegeeyaan markay maqlaan ayay la soo boodaan waxaa lagu soo ganaa leeb aa arkaysana habeenkii laababka dhacaya xidigaha dhacaya mid wuu haleelaa intaanu gudbinba deetana camaliyadooda waa fashilantaa midna wuu sii tuuraa intaan leebka ku dhicin oo mid kalaa sii qaada kanna waa ku dhacdaa ama wuu dhintaa ama mansuuq buu noqonaya halkii war ee runta ahaa ayay waxay ku soo daraan sagaal iyo sagaashan ama xadiiskeennu suu leeyahay boqol beenood oo boqol iyo koobay keenaan markaasay u keenaan kuwan faalayaasha iyo curaafka iyo munajimiinta bes boqol iyo kowdii buu sheegayaa ilaahay baa imtixaan ka wado cid baa lagu ibtilaynayaaye midhkii runta ahaa unbay ku dhegaan ma ogeydeen heblaayaa u tagtay hebel baa u tegey markiiba uu sheegayoo wixii markiiba u arkeen qofka waxa weeyaan wixiisa markiiba waa la arka xabaddii bay ku dhegayaan sagaal iyo sagaashan kale ma arkayaan sidaa awgeed baa laynooga sheekeeyaa nin yidhi waxa weeyaan hebelow waxa yaraad guntanayso adigu caalfarmaysa iska dhig gabadhaadina waxa weeyaan wiil bay dhalaysaa waxa weeyaan kabtaa tolanaysana xidhin wax noocaas waxa weeyaan hal shay oo malaa'igta ay kusoo sheekaysato hebel hebel waxaas ku dhacayaan ilmahaasina u dhimanayo u dhalanayo isna uu dhimanayo ayuunbuu waday inta kale beentaana maba sheegaan kiibay weli hadal hayaan sidaa awgeed qofku waa inuu caqiidadiisa ilaashadaa qaybkana ilaahunbaa og caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybi axada ila man irtadaa min rasuulin fainahu yusliku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada xadiiska saddexaad ee caaisha waxay leedahay xaaris ibnu hishaam baa weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiinayaa kayfa yaatiika alwaxyu rasuul allow waxyigu caynkuu kuugu yimaada qaala wuxu uhi kullu dalika noocdaasoo dhan buu igu yimaadaa maxaa ka mid a yaati lmalagu malagaa ii yimaada axyaanan marmar fii mili si la mida salsalati ljarasi jaraska dhawaaqiisa iyo qowqowdiisa oo kale ayuu igu yimaadaa kulayl ayuu igu yimaadaa fayafsimu canii wuu iga fuqaa waqad wacaytu anigoo weeleeyey maa qaala wuxuu malagu lahaa wa huwa ashaddu calaya waana ka igu daran wayatamaalu liya almalaku malaga ayaa isu soo kay matala oo isu kay soo shaabaha axyaanan marmar rajulan nin iska soo dhiga oo fa yukallimuni wuu ila hadlaa fa acii waan weeleeyaa maa yaquulu wuxuu leeyihi caaisha waxay warinaysaa saxaabiga lale xaris bnu hishaam waa saxaabi ay walaalahaayeen ummaddan aynu nahay ummatu muxamed kii ugu khayrka darnaa fircawn hadihi lumma abi jahl bay walaalahaayeen camar ibnu hishaam iyo xaaris ibnu hishaam weeyaan gaal weyn buu ahaan jiray wuxuu islaamay maalintii maka la furtay buu islaamay wuxuu weydiiyey yaa rasuul allah sidee baa waxyigu kuugu yimaadaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay laba nooc ilaa sideed nooc bay culimmadu gaadhsiiyaan waxyigu qaabku ugu imanayay laakiin laba noocoo keliya imka u sheegay waxa weeyaan ta koobaad inuu ugu yimaado dhawaaq sida jalasku u dhawaaqoo kale amaba se riwaayadda qaar sheegtay sallax silsilad lala dhacayoo kale qawdiisa iyo sanqadhiisa xooga badan oo kale igu yimaadaa markaa dhawaaq aad iyo aad u fara badan baa maskaxda igaga dhaca markaan dhawaaqaa maqlo codka malaguna waa soo raacaya dhawaaqa markaasuu iga go'a markaa iga go'o ayaan isarkaa anigoo xafisan wax alla wuxuu lahaa uu xafidaya waana ta ugu daranoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhidid buu hoori jiray hadday xataa maalintu tahay maalmaha qabowgaa dhidid buu isqaban jiray kulaylka uu leeyahay waxygaasi awgeed waayo waxa loo soo waxyoonayo ayaa ah culays innaa sanulqi calayka qawlan saqiila waa hadal culus weeyaan oo aan bini aadin xamili karayn hadduu awr saaran yahay waxaa la yidhaahdaa awrkuu la fadhiisan jiray neefka geela awooddiisa awgii awooddiisa waa naqaanaa haddana muu xamili jirin hashii uu saarnaa ayaa degay soo fadhiisanaysa mar alle marka waxyigu soo dego waayo waa qudro iyo awood aynaan inagu udaafadhayn saxaabiga zaynu saabit wuxuu lahaa maalin maalmaha ka mid a oo bowdadayda iyo bowdada rasuulkiisa saaran yihiin ayaa waxyigu ku soo degay bowdadayda oo burburi gaadhay haddaanan kala hoos bixin waa ay burburi layd buuri uu kala hoos bixu kala hoos booday awoodda ay leedahay awgeed mar kalena waa ta ugu sahlantaha marka wuxuu inoo sheegay tii ugu adkayd iyo tii ugu sahlanayd ilaa lix noocoo kalena waa u dhexeeya ta kale waxa weeyaan inuu nin isku soo shabaho qof bini aadana isku soo shabaho deetna u yimaado u sheekeeyo wuxuu ugu warramayna uu xafido waata ugu sahlan inta badanna wuxuu iska soo dhigi jiray dixya ibnu khaliifat alkalb saxaabigii la odhan jiray dixya ayuu isku soo shabihi jiray markaasuu iman jiray wuxuu weydiinaya wuxuu u sheegayaba markaasuu u sheegi jiray xadiiska ibnu cabbaas ee afraad waxa uu leeyahay kaana rasuululahi rasuulka ilaah wuxuu ahaa ajwad annaasi dadka ka ugu faxalsan ee ugu deeqda badan wa kaana ajwada maa yakuunu wuxuu ugu deeq badnaa fii ramadaana ramadaan xiina yalqaahu jibriil ramadaan buu ugu khayr badnaa marka jibriil yimaada ayuu ugu deeqsanaa wa kaana jibriilu jibriilna wuxuu ahaa yalqaahu mid la kulma fii kulli leylatin habeen walba oo min ramadaan ramadaana fayudaarisu lqur'aana qur'aanka ayuu la akhriyaa fala rasuululahi rasuulka ilaahay baa xiina yalqaahu jibriil marka jibriil la kulmaayo ajwadu uga deeq badan bilkhayri khayrka min ariixi lmursala dabaysha la diro ee roobka wadaa isagaa uga deeq badnaa wuxuu ka warramaya xadiidkana rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo deeqdiisa iyo faxalnimadiisa iyo siduu u karan badnaa waxaana lagu tilmaamaa ajwad annaas dad oo dhan ayuu ugu deeq badnaa weligiina wax la weydiiyey laa muu odhanin hadduu hayana u bixin jiray hadduu wax filayana wuxuu odhan jiray xilligaa i kaale sidaa ogeed baa ninkii amaanay wuxuu lahaa maa qaala laa qatu ila fi tashahudi lowla tashahud lakaana laauhu nacam xilliyada isagoo xilli walba deeq badnaa ayaa haddana xilliga khayrka badan ee ramadaan oo kalena wuu ugu sii deeqsanaa waayo muxuu xilligan ugu sii deeqsanaanayaa xilligan waxa la bixiyaa wuxuu ka fadli badan yahay xilliyada kale wixii la bixiyo oo xilliga khayrka badani wuxuu sii labalaabaa wuxuu sii labalaabaa khayraadka sida salaada lagu tukado maka iyo salaada hargeysa lagu tukadaa aanay u sinaanayn oo goobta iyo iyo goortuba way labalaabaan khayrka way labalaabaan sidaa awgeed wuxuu sii bedin jiray sadaqada ramadaan ayuu bedin jiray ramadaan weli wuxuu bixin jiray saddex arrimood buu ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay isugu qoofalay mid waa soonkii midna waxa weeyaan sadaqadda uu bixinayo ta saddexaadna waa qur-aanka uu akhriyayo oo caadadiisu ahayd in malaku jibriil u yimaado oo ay wada subciyaan waa halka culimmadu ay ka soo qaateen qofka xaafidu qur-aanka ah in loo baahan yahay hal sano sanadkii hal mar inuu muraajaceeyo qur-aanka waayo qur-aanku waa baxsadaa rasuulku wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam tacaahaduu bilqur'aan war qur-aanka ka warhaya oo ilaaliya qolooyinka xafisan qur-aanku ha ilaaliyaan falahuwa la ashaddu tafallutan min alibili fii cuqliha wuxuu ka baxsi badan yahay uu ka orod badan yahay geel dabranaa oo dabarka laga furay sida ay u firdhadaan ee ay u caymadaan si ka daran ayaa uu u baxsi badan yahaye ka warhaya marka xilligaas way iman jireen habeenkiiba wada akhriyi jireen jibriil intaa markay akhriyaanna waa uu rawixi jiro uu tegi jiray malaku jibriil waxay kale cumlo ka soo qaataan in jisjis loo akhriyaa inay iska sunno tahay waayo qur-aanku waa soddon jis soddonka habeenna way isu iman jireen halkaa waxaa ka muuqata markaa inay habeenkiiba jus qiyaastii ay akhriyayaan taqriiban walow sanadkii ugu dambeeyey ramadaantii ugu dambeysay laba gooray wada akhriyeen laba goor bay wada akhriyeen tobankii uu ictikaafi jirayna labaatan buu ka dhigay waxay halkaa culimmadu ka soo qaateen inay ahayd gebagabo iyo sagooti uu shay walba rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sii labanlaabayey can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam malaa'igta ayaa gabadhaa lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay waa baraysanayso can cabdillahi bni cumara radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa maata axadukum midkiin marka uu geeriyoodo fainahu yucradu calayhi waxaa loo soo bandhigayaa maqcadahu degaankiisa bilghadaati gelinka hore iyo walcashiyi gelinka dambe ayuu degaankiisii u gelayay ayuu arkayaa fain kaana min ahli ljanna hadduu ahlu janno yahay fa min ahli ljanna ahlu jannaha degaankoodii baa la tusayaayo halkaasaa shaashad looga furaya wain kaana min ahli naari hadduu ahlu naar yahayna fa min ahli naar halkii ahlu naarka ayaa laga tusaya can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alay wasalam qaal yacqidu shaydaanu shaydaanku waa guntaa calaa kaafiyati ra'si axadikum calaa kaafiyati qadaadka ra'si axadikum midkiin madaxiisa qadaadkiisa ayuu guntaa idaa huwa naama marka uu seexdo shaydaan baa guntaa saddex guntimood alaasa cuqadin saddex guntimood buu guntaya yadribu wuxuu ku xidhaa calaa kulli cuqdatin guntin walba makaanaha meesheeda wuxuu ku guntaa hadal hadalkaasoo ah calayka leylun calayka waxaad haysataa leylun dawiilun habeen dheer ee farqud hurud ayuu ku xidhaa fariintaasuu sii diraa habeen dheer baad haysataaye iska hurud fa in istayqada haddii haddaba qofkaasi baraarugo oo fadakara allaha ilaahay uu xuso inxallad waxaa furantaa cuqdatun guntin fa in tawada'a hadduu weysaysto inxallad waxaa kaloo furmaysaa cuqdatun guntin kale fa in sallaa hadduu tukadana inxallad waxaa furantaa cuqaduhu kulluha saddexdii guntimoodba waa furmaan oo fa asbaxa wuxuu noqonayaa qofkaasi nashiitan mid firfircoon tayiba nafsi oo naftiisu ay fresh tahay ayuu noqonaya wa ilaa haddii kala miyaa asbaxa wuu waa beriisanayaa khabiisa nafsi mid naftiisu ay xun tahay oo kaslaana caajis oo wahsi badan ayuu baraarugaya xadiisadan xadiiska hore waxau rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka warramaya xaqa uu zawjka iyo ninku iyo saygu uu ku leeyahay ooridiisa oo xuquuq aad iyo aad u fara badan ah oo axaadiistu aad iyo aad ay u warrantay tafaasiisheedana sharcigu uu kala dhigdhigay laakiin lagu soo ururiyey uun in rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad eegtaa gabadh yahay ninkaagu halkuu kaa taagan yahay fa innamaa huwa jannatuka wa naaruka jannadaada iyo naartaadu meel kale maahe waa isaga eeg ayuu rasuulku dumarka ku laha calayhi salaatu wasalaam jannadaaduna waa isaga hadduu kaa raalli yahay haddaan raalli ka ahayna waa naartaadiyo ogow markan rasuulku wuxuu gaadhsiiyey heeraan bini aadam ba la gaadhsiiyey wuxuu yidhi haddaan cid amri lahaa in bini aadam bini aadan u sujuudo law aamuru axadan an yasjuda liaxad la amartu lmar'ata an tasjuda lisawjiha haddaan qof amray inuu qof u sujuudo gabadha ayaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo xaqa uu ku leeya weyn awgeed marka xuquuqdaa faraha badan ayaa la rabaa inay tixgeliyaan dumarku oo ay ilaaliyaan xuquuqdaa waxaa ka mid a xaqulistimtaac inay maxaan ku dhaha labadan qof isu xalaal yihiin oo xaajadooda kala gudan karaan oo isu galmoonayaan awlaad bay ku raadinayaan xumaan bay kaga dhowrsanayaan ajarna alla waa uga qorayaa si awgeed haddii ninkuu gabadhiisa u baahdo oo ay iyadu diido oo dabeetana uu hoydo habeenkaa isagoo u cadhaysan ayaa lagu qayday malaa'igta ayaad nacdalaysaa ilaah ay ka waabariisanayso nacdashuna waxa weeyaan ibcaadun can raxmat illaah waa waxaan qof muslimi u babac dhigi karayn waa ilaahayuu kuu naxariisanin ilaahay jannaha kaa fogeeyo oo naar ha kugu daa'imi weeyaan wax salan maaha waa arrin aad iyo aad u culus laakiin waxaa ku xidhan shardi odhanaya wa huwa khadbaan inuu cadhaysan yahay hadduu u garaabo markaa oonu cadhaysnayn iyada markaa nacdala iman mayso waxaa kaloo halkaa laga dheegtaa malaa'igtu siday ula hayaan ee ula tacaatufayaan ee u taageersan yihiin muslimiinta ee wuxuu jecel yahayna ula jecel yihiin wuxuu necab yahayna ay uga cadhoonayaan waayo taageero wuxuu haystaa mu'minku taageerada samada malaa'igta ayaa taageeraysa iyagaa la haya xaaladiisa oo dhan bay ogyihiin wuxuu rasuulku leeyahy idaa daca rajulu imra'atahu hadduu gabadhiisa u yeedho ilaa firaashihi marka waa kinaaya waa sarbeeb sharciguna waxba kuma ballaadhiyo waa nidaam akhlaaqi oo fiican hadduu firaashkiisa ugu yeedho ayuu uga jeedaa waa galmadii faabad oo ay diido faabad fabaata qadbaan calayha fabaata qadbaanan calayha uu u cadhaysan yahay lacnatha almalaa'ikatu malaa'igta nacdalaysa xataa tusbix xadiiska kale cabdillahi bni cumar baa warinaya wuxuu ka warramayaa uun cadaabulqabriga qofka qofka mu'min iyo gaalba waa la aasaya waayo sharcigu waxa uu dhigayaa in la aaso ha marka la aaso wuxuu noqonayaa qabrigaa yar ee cidhiidhigaa in la geliyo qabrigaa yar ee cidhiidhigaa ayuunbaa wuxuu isu bedelayaa ilikaaragta inuu ballaadho bacda imtixaan imtixaanu ila malaa'igtu ay mariso kadib hadduu ku guulaysto waa loo ballaadhinayaayo arle ilaahay buu u noqonaya markaasumbaa daaqadda looga furayaa jannadii markaasaa halkaa uga imanaya qabowgii iyo neecawdii iyo naxariistii halkaa uga imanaysa markaasuu meeshanba karahaysanaya suula ilaahayow qiyaamahaba rid iminka waayo wuxuu og yahay halka uu galaayo mid kalena malaa'igta ayaa waraysanaysa waa uu ku dhacayaa su-aalaha waayo markii hore ayaanu dariiqa saxdaa haynin ilaahay baanu ku xidhnayn jawaabahan ayaanu adduunkii fulin jirin markay taasi dhacdana waxay ku dhufanayaan malaa'igtu walciyaadu billaah dubbe uu ku baaba'ayo dhulka sayxa iyo qaylow ayuu ku dhufanayaa khalqiga ilaah oo dhan ay maqlayaan jiniya insiga mooyaane rasuulkuna wuxuu le alayhi salaatu wasalaam haddaan haddaanan ka baqaynin inay is-aasi weydaan waxaan ka baqanay inay is-aasi weydaane ilaahay waxaan baryi laha idin maqashiiyo cadaabu qabriga intaan anugu maqlayo oo keliya inaad maqashaan marka taana waa raxmad ilaahay ilahay bay inooga naxariistay laynama maqashiini waayo haddii layna maqashiin lahaa nololobay inooma dhadhanteen cunto iyo cabitaan iyo hurdo midna maynaan dhadhamineen qubuurahana wada qaylinaya oo cabaadaya iyo ehelkaagii adeerkaa iyo abtigaa iyo edadaa iyo in adeerka oo halkan ka muusanaabaya waxa weeyaan marnaba laysma aasi kareen sidaa awgeed ilahay waa inaga qariyey laakiin waxaa la rabaa qofku inuu caqliga ku fahmo waayo wixii inaad maqasho un maaha kol haddii rasuulku waa kuu maqlay sala allahu alayh wasalam oo adugu waad maqashiisan tahay waa inaad aamintaan marka waxaa loo bandhigayaa maqcadkiisi degaankiisi waa la tusaya subaxa hore ayaa loo furaya markaasuu arkaya iyo gelinka dambe marka midna waa bishaaraysanaya midna waa cawdubillaysanaya oo aad iyo aad buu murugoonaya waa qofka wax wanaagsan arki waaya waxau rasuulkeena kariimka leeyahy sala allahu alayh waali wasalam idaa maata axadukum midkiin marka uu dhinto fa inahu yucradu calayhi waxaa loo bandhigayaa maqcadow degaankiisa bilghadaati gelinka hore iyo walcashiyi gelinka dambe fain kaana min ahli ljanna hadduu ahlu janno yahay fa min ahli ljanna wain kaana min ahli nnaar fa min ahli nnaar abi hureyre xadiiskiisa wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa yidhi yacqidu wuu guntaya ashaydaanu shaydaanku calaa kaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa qadaadkiisa ayuu guntaya idaa huwa naama marka uu seexdo alaaa cuqadin saddex guntimood yadribu wuxuu ku xidhaya calaa kulli cuqdatin guntin walba makaanaha meesheeda wuxuu ku xidhayaa hadal odhanaya calayka korkaaga waxaa laylun habeen tawiilun dheer ayaad haysataa ee farqud hurud fain istayqada hadduu tooso fadakara allaha ilaahay xuso inxallad cuqda guntin baa furmaysa fain tawada'a hadduu weysaysto inxallad cuqda mid kalaa furmaysa fain sallaa hadduu tukadana inxallad cuqaduu kullaha guntimihii o dhan waa furmayaan fa asbaxa wuxuu noqonayaa nashiidan mid firfircoon tayiba nafsi naftiisu ay firfircoon tahay oo wanaagsan tahay wailaa haddii kalena asbaxa wuxuu noqonayaa khabiisa nafsi mid nafxun oo kaslaana waxsi badan xadiidkani wuxuu ka warramayaa qofka seexanaya iyo waxa looga baahan yahay iyo shaydaanku hawsha uu qabto qofka seexanaya rasuulku wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in qadaadkiisa uu guntayo shaydaanku saddex guntimood marka culimadu waxay isweydiiyaan qof walba miyaa la guntaya oo seexda mise waa kaanaan la xusin ee iska dhaca uun iska dhaca iska seexda makaasaa la guntaya labada qowlba waa leeyihiin laakiin waxay u dhowdahay kaaan alla xusinuun ayaa la guntaya waayo waxaa u daliila rasuulku wuxuu laha alayhi salaatu wasalaam man qara'a aayat alkusri cinda masaa'ihi kaanat lahu xirsan min ashayaan qofka akhriya aayatulkursida shaydaan ba ilahay waa ka xijaabaa marka cagbuu soo maraya labada aayadood oo ugu dambeeya suurat albaqara aamara rasuul iyo laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha ka akhriyaana shaydaan uma soo dhowaado marka meel uu ka guntaa ma jirto waa qofkan iska dhacaya ee aan adkaarta akhriyayn weeyaan adkaarta ugu sahlanaa waa qulwallaha iyo labada qulacuudi oo midkiiba saddex goor aad akhrido iyo aayatulkursiga iyo adkaar kaloo dheeraada ninba intuu ka gaari karo marka kan iska seexday ila waxaa la rabaa qofku inuu nidaam ku seexdo diinta islaamku waa aadaab cuntadiisa cabitaankiisa marxidhashadiisa marfurashadiisa wixiisoo dhan aadaab iyo waxay leedahay sulukiyaad marka haddii uu sidaa ku seexdo bilaa dikri shaydaankii baa guntaya waa lagu shaqaysanaya halkanuu iska maamulanaya saddex guntimood ayuu ku xidhaya mid walba fariin buu ku faray uu leeyahay habeen dheer baad haysataa hurud markaasuu hurdaya haddii markaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu toosiyo uu tooso oo fadakara allaha ilaahay u xuso markuu tooso dikrigaasina waa waxaa la dhaha adkaar alistiqaad oo inuu ducaysto oo uu yidhaahdo maxaan ku dhahdaa ilaahay u mahadsan alxamdu lilahi aladi axyaana bacda ma amaatana wa ilahi nushuur ilaahay baa mahadleena soo nooleeyey intii uuna dilay kadib waayo waa geeriyar naftu waa kaa tagtay meel ay ku maqnayd allaa og ilahay baa kugu soo celiyey wuxuu awoodi kara inaanu kuga soo celin waasaa ku geeriyooto ilaahay baa mahadle weelay nushuur haddaad xusto mid baa furantay hadduu weysaystana tii labaad baa furmaysa hadduu tukadana tii saddexaad baa furmaysa haddii maxaan ku dhahdaa uu intaa midnaba yeeli waayo kaa markaa saddexda ay ka furantay wuxuu noqonayaa qof fareesha oo firfircoon noloshiisa adduunyo iyo dadka la dhaqankooda waxa weeyaan ayuu si fiican loo dhaqmaya qof farxaana ayuu noqonaya mabsuuda ayuu noqonaya cid isku xanaaqi maayaan cid xumayn maayo dadku waxa weeyaan wejigiisa ay farxadda ka dhadhansanayaan saasuu ahaanaya kii kale miya waan qaadiraysanay buu ku odhanaya waan qaadiraysanay ha aan qaadiray waa maxay ha waa nin laga shaqaystay oo xal oo dhan la wadwatay oo guntimihii weli ku xidhan yihin oo isku wada gaadheen kuwii xalay kuwii habeen dambe kuwii habeen saddexaad baa isku gaadhay he dikri iyo wayse iyo midnaba he mu awoodin sidaa awgeed qofka dikri waa furfuraya qof wuxuu noqonayaa oo adiga arkayo hadduu caynkaa kusoo tooso ka uu dhalay ee dad ugu jecel ayuu dilayaayo islaamta ayuu ku tacadiyayaayo ciddii ka hor timaaday isdile waxa weeyaan waa qof shaydaan rartay waa maxmuul waa uu raranyi markaa qofka waxa badbaadiya dikriga ilaahay subxaana wa tacaala ayaa shaydaan ka badbaadinaya marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu ku dadaalo inuu dikriga alla ilaaliyo markuu soo tooso عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إن أحدكم متكين إذا أتى أهله مركو إيه كيسة وتقيو أو قلمونيو وقال هدو يرعضو بسم الله اللهم الله يو جنبنا الشيطان الشيطان كدره وجنب الشيطان شيطان كدره ما رزقتنا واحد نقوار سيغضو أو فرزق ولدا ولد لقوار ساقو لم يضره الشيطان haddii ilme lagu arsaaqo shaydaan waxa ma yeelo can ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam idaa talaca markuu soo baxo xaajibu shamsi cadceedda caaradeedu markay soo baxdo fadacu salaata salaada daaya xataa tabrusa ilaa ay saani usoo murbaxayso wa idaa qaaba hadduu maqnaado xaajibu shamsi cadceedda caaradeedu markay libidho ay qarsoomaysay dhacaysana fadacu salaata salaada joojiya xataa tagiiba ilaa ay saani u maqnaanayso walaa taxayanuu ha ku beegina bisalaatikum salaadiinna ha la doonanina tuluuca shamsi cadceed soobaxa walaa guruubaha dhacitaankeedana ha ku beegina fa innahaa maxaa yeelay tadlucu waxay ka soo baxdaa bayna qarnay shaydaan shaydaan labadiisii gees ama ashaydaan laa adri ayuqa ayu dalika qaal xadiiska hore cabdillahi bni cabaas wuxuu rasuulkeena kariimkaa ka soo warinaya sala allahu aleyh wasalam inuu rasuulku leeyahay haddii midkiin marka weelkiisa u galmoonayo ee uu xalaal ka raadinayo uu yidhaa bismi illaah dabeetana uu ducaysto udhaa allahuma janibna shaydaan ilaahay u shaydaan naga fogee wajanib shaydaana maa rasaqtana wixii ilaahay aadna siisay awlaadana shaydaan ka fogee oo marka ilaahay awlaad siiyo ilmo wiil iyo gabadh ku doona ade haddii ilaahay ilmo siiyo lam yadurahu shaydaan shaydaan ma dhibo dhibitaankaa la sheegaya macnaheedu ma aha qofkii baa macsuum noqonaya oo dembi yar iyo mid weyn iyo gaalnimo midna samayn maayo ma aha waxa weeyaan ilahay wuxuu ka ilaalinayaa uun dararka weyn oo ah ma gaaloobayo shaydaan ma duubsan doono oo inxiraaf gaalnimaha ku ridi maayo walow hadduu doono marka qaarkood macaasi ha ku dhaco hana ka soo noqdo haddana ha sameeyo ha ka soo noqdo taa dadka bini aadamku waa udhexeeyaan kulli ibni aadam khadaa wa khayru khadaa'ina attawaabuun laakiin waxaa laga hadlayaa ma wada duubsanayo ilan duubsiga shaydaanku waa laba nooc inuu wada kaxaysto waa ta gaalada aanu midhba ka soo reebin iyo inuu marna kaxaysto marna uu ka badbaado sidaa awgeed waxaa habboon qofku inaanu ilaabin ilaahay subxaana wa tacaala baryadiisa xil walbo isku xidho xadiidka ibni cumar waxa uu leeyahay marka cadceedu ay soo baxayso waa xilliga cadceedu soo baxayso ay liiqa lasoo caarada la soo baxdo caarada la soo baxdo salaada daaya tu sunna ah iyo tu faralaba haddii xataa salaada subax kaa tagto oo marka ay soo baxayso ka joogso ilaa ay saani usoo murbaxayso gaar ahaan qadra rumxin wax waran lagu qadari karo inay soo baxdo oo culimmadu ay ku qiyaaseen shan iyo toban daqiiqado inay soo baxdo marka ay liiqa dhigtana salaada joojiya mid sunna ah iyo mid faralaba ilaa ay saani wada dhacayso salaadiina ha ku beegina soo bixitaanka iyo dhicitaanka maxaa yeelay sababtu waa maxay wuxuu rasuulku sheegaya calayhi salaatu wasalaam shaydaanku khabiisnimada iyo xeeladda iyo khiyaamada uu wada awgeed ayuu isku beegaa cadceedda isku beegaa laba gees buu leeyey labadaa gees buu cadceedda ku beegaa markay soo baxayso ayuu isku beegayaa deetana wixii cadceed caabudka ahaay oo dhan ayaa cadceedda u sujuudaa deetana wuu ku faanaayo wuxuu idhahdaa wataa lee wada sujuudayo waxa khalqi ii sujuudaya soo ma aragtaan ayuu idhahdaa intaas uga jeedaa hadhowtana markay dhacayso si si laagbi isugu beegaa markaasay u sujuudaan wixii cadceed caabudka ahaa deetana wuxuu idhaa waka marka adiguna waa la ogaya inaad isaga u sujuudayn laakiin inaad shabahdaba oo aad xilligoodaba ku beeganto ayaa lagaa dhowraya waxay isugu timaadaanba inaanu jirin aduu alla u sujuudaysa xagga ujeedaana uma jeed iyagu xaggaasay ujeedaan ma xagga laakiin haddana waxaa lagaa ilaalinaya inaydaan waxbaba isugu imanin marka wuxuu lagu leeyay dib uga yar joogso ha xilligooda ayaa la leeyahy idaa talaca markuu soo baxo xaajibu shamsi cadceedda caaradeedu fadacu salaata salaada joojiya xataa tabrusa ilaa ay si wacan usoo baxayso waidaa qaaba xaajibu shamsi caarada hadday maqnaato cadceeddu oo ay gasho liiqa iyo godka fadacu salaata xataa tagiiba ilaa ay wada maqnaato walaa taxayanuu ha ku beegina oo ha la doonanina bisalaatikum salaadiinna طuluuca shamsi walaa guruubaha fainahaa iyadu maxaa yeelay tadlucu waxay ka soo baxdaa bayna qarnay shaydaanin shaydaan ayay ka soo baxdaa qarnigii wakadalika taqrub ashaydaan iyo shaydaanna waa midna waa nakira midna waa macrifa ilahay waxaan ka baryaynaa ilahay khayrkiina waafajiyo xumahana inaga ilaaliyo subxaanaka allahuma bixamdika bismi illahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عlى nabiyihi اlأmiin وعlى آlihi وأصxaabihi اlغur اlmayaamiin wtaabiciina lahum bإxsani ilى ywm اddiin ama bacd waxaa inoogu dembeeyey xadiiska ibni cumar ee rasuulkeena kariimka salى اllahu alayh wali wasalam uu ka warramayey xilliyada salaada sunnaha iyo faralkaba dib looga dhigayo ee la dhaha awqaati nahyi can الsalaa xadiiska ay ka bilaabaynaa waa ka abi hurayra can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yaati shaydaanu shaydaanka ayaa u yimaada axadakum midkiin ayuu u yimaadaa oo fa yaquula waxa uu ku yidhaahdaa man khalaqa kada shaygaa yaa abuuray man khalaqa kada shaygaa kalna yaa abuuray xataa yaquula ilaa uu aakhirka ku yidhaahdo man khalaqa rabbuk man khalaqa yaa abuuray rabbuka rabbiga faidaa balagahu markuu halkaa gaadho falyastacid billaahi ilaahay ha ka magan galo walyantahi ha ka joogsado su-aalaha noocaasa oo yuu sii wadwadin can cibraan bn xusein radi allahu tacaala canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaal iطalactu fi ljanna jannada ayaan daalacday buu rasuulkeenu leeyahy sala allahu alayh wasalam fara'aytu waxaan ku arkay akhara ahliha dadkeeda kuwa ugu badani alfuqara'a waa fuqarada aan waxba haysanay saboolka ah waطalactu fi nnaari naarta ayaan iyana daalacdo lay tusay fara'aytu waxaan arkay akara ahliha annisaa cidda ugu badani inay dumar yihiin ayaan arkay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam awalu zumratin kooxda ugu horaysa ee taliju ljanna jannada gelaysaa suuratuhum qaabkoodu iyo sawirkoodu calaa suurati alqamari tayaxa suuraddiisa ayay ku gelayaan qurux iyo wirwir wax laga ay ka qabaan laylata albadri habeen shan iyo tobnaad dayaxuu caynku yahay ayay ku gelayaan quruxda laa yabsuquuna fiiha candhuuf ma tufadaan walaa yatamakhaduuna ma siinsadaan oo siin ma laha walaa yataqawaduuna mana saxaroodaan aaniyatuhum fiiha weelka ay ku isticmaalayaan jannadu addahabu waa dahab wa amshaaduhum garhfeedahoodu ay ku feedhanayaani min addahabi waalfida garhfeedhooduna waa dahab iyo fida wa majaamiruhum waxyaalaha ay ku udgoonsadaan ee ay udgoonka ka raadiyaanna aluluwa waa uluwada bahasha la yidhaahdo marka waa diib laga keeni jiray hindiya oo aad iyo aad u udgoon ayaa aluluwa la yidhaahdaa wa rashaxuhum dhididkooduna almisku waa cadarka ugu udgoon weeye walikulli waaxidin minhuma mid kastoo ahlu jannaha qaybta hore ka mid a sawjataani laba xaasa ayuu leeyahay yuraa waxay laga arkaa muka suuqihima muka dhuuxa suuqihimaa dhudhunkooda dhuuxa ku yaala ama dhuuxa ku hoos jira waxaa laga arkaa min waraa'i laxmi hilibka gadaashiisa ayaa laga arkayaa min alxusni qurux waxay ka qabaan la khtilaafa baynahum ikhtilaaf kama dhexeeyo isqabsi iyo ishaysi midna kama dhexeeyo walaa tabaaquda isnacayb iyo cadho iyo isdhabarjeedinna ma laha quluubuhum qalbigoodu qalbi waaxid waa qalbi qof keliya ayay isku yihiin wax alla waxa u dhexeeya ma jiro yusabixuuna allah ilahay ba u tasbiixsadaan bukratan gelinka hore iyo wacashiyan gelinka dambe can anas ibni malik radi allahu tacaala canhu can nabiy sala allahu alay slam qaal ina fi ljannati jannada waxa ah la shajaratun geed yasiiru uu socdo alraakibu raakibka iyo qofka safarka ahi fii dillaha harhkeeda mi'ata caamin boqol sannadood buu soconayaa laa yaqdacuhaa ma jarayo boqol sannadood ayuu harhkeeda ordayaa markaasaanu goynaynin axaadiistan aynu akrinay xadiiska abi hureyra ugu horeeya wuxuu tilmaamaya qadiyad ka mid ah khiyaamooyinka ibliiska iyo shaydaanka shaydaanka ayaa wuxuu u imanayaa buu rasuulku nebiga calayhi salaatu wasalaam midkiin buu u imanayaa deetana wuxuu weydiinayaa su-aalo iska caadi ah oo aan dhibaato lahayn ayuu kaga bilaabaya wuxuu ku odhanayaa man khalaqa haada horta yaa abuuray xayawaanka sodhanaya qofka isu jawaabaya isaguyo dee ilaahay baa abuuray oo buutana yaa abuuray ilaahay baa abuuray adiga ku dhahda yaa ku abuuray ilaahay waxbuu socdaa intaa uma socdo shaki buu rabaa inuu ku geliyo intaa wuxuu ka dhiganayaa su-aalaha hore intaa markaas ku raacdaan labadiinu ayuu akhirka hore horda ilahna yaa abuuray intuu socdeen intaasay hayd ila markaasi wuxuu rabaa in iimaankaaga shaki galo waa kanoo wixii kaleo dhan waxba abuuray oo allah abuuray subxaana wa tacaala ciddii abuurta waa garanaynaa ilahna yaa abuuray dabeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofku markuu halkaa gaadho ee shaydaan bartaa soo gaadhsiiyo ha joogsado kow ilaahayna ha ka magan galo laba tallaabaa la rabaa fikirkii nooca ahaa gebigiisa tootale ha bedelo shaydaankana ha iska naaro waayo wuxuu ogaaday in shaydaan uu qalqaalinayay shaydaankuna wuxuu leeyahy tallaabooyin noocaasa asalkaba waxa weeyaan inuu marka koowaadba ku idhahdo ilaahay caasi oo caqiidada kharib wax soconaya maaha wuu ka khiyaamo badaya caynkaa tallaabooyin iska horeeya hordhaca u leeyahy oo marka dambe ku geyaysiinaya inaad karkaarka weydaarato sidaa ogeed baa ilah wuxuu lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuduwaati shaydaan shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raahraacina sidaa ogeed waa wax ku iman kara qofka inuu shakiga noocaasa ku dhaco inuu qaarkeen ula yimino waa iska badan tahayba markaa qofka waxaa ku fikira ee uula yimaadaa fikirka noocaasa ha joojiyo ilaahayna ha ka magan gala shaydaan saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxyaalaha noocaasoo kale ah ayay qalbigooda ka dareemeen deete waxay u yimaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaha yaa rasuul allah midkaayo wuxuu ku fikirayaa oo qalbigiisa uu ka dareemayaa arrimo aanu ku dhawaaqi karayn culays waxay leeyihin awgeed oo aad iyo aad u culus oo aan la odhan karayn deete rasuulku wuxu yuhi calayhi salaatu wasalaam awa qad wajadtumuuha arrinkaa miyaa hesheenoo qalbigiina ma ka dareenteen haa bay yidhaahdeen haada sariixu liimaan waa iimaanka baraxiisii buu yidhi iyo dhaydiisi waayo kol haddii wixii aa ku dhawaaqi kari weydeen uu idinla weynaaday weynaantaa uu kula weynaaday baa iimaankiya sidaa awgeed shaydaanku qofku u sheekeeyo ee waxyaalaha ula yimaadaa yuu kusii fikirin dabeetana markiiba ilaahay ha ka maangalo dadka muminiintaana waxaa lagu yaqaanaa shaydaanku markuu saasoo kale wax usoo dhigo ma sii raacaane tadakaruu fa idaa hum mubsiruun markaasay is ogaadaan waxa markiiba ay dareemaan inuu shaydaan yahay dabeeta taladaasay sameeyaan ee sharcigeena islaamkuna asalba fikirkeenna wuu xadiday wax laga fikiri karo iyo waxaan laga fikiri karin baa jira arrimaha laga fikiri karaa waa makhluuqaadka samaawaadka iyo arlada wixii ku dhaqan waa laga fikiri karaa laakiin allah subxaanahu wa tacaala wixii ku tacalluqa laga fikiri maayo waayo caqligaagu ma gaadhsiisna waxaad ka fikirtaa shay aad wax ka garanayso ama aad soo aragtay ama caqligaa u gaari karo sidaa awgeed ba wuxuu rasuulkeenu laha calayhi salaatu wasalaam tafakaruu fi makhluuqaati illaahi walaa tafakaruu fi daati illah ilahay daatadiisa ha ka fikirina laakiin makhluuqaadkiisa ka fikira waayo makhluuqaadka markaa ka fikirtaan iimaan baa idinka siyaadaya sida ilaahay u diyaariyey siduu u habeeyey siduu u maamulayo waxaasoo dhan iimaan baa ka siyaadsanaysa laakiin ilahay inaad ka fikirtaan waxaad ka kororsanaysaan oo aan shaki ahayni ma jiro sidaa awgeed xadiidkan wuxuuna barayaa khiyaamo ka mid a khiyaamooyinka shaydaanka oo ah inuu su-aalo yar ku weydiiyo kadib markaa su-aalihii uga jawaabtana tii ugu weyneedu ku weydiiyo hadduu ku weydiiyena waad ka joogsanaysaa shaydaankana waa iska naaraysaa ilahay baad ka magangelaysa wuxuu rasuulkeena kariimkii leeyahy sala allahu alayh wasalam yaati shaydaanu shaydaanka ayaa imanaya axadakum midkiin buu u yimaadaa markaa ma shaydaan oo dhan baa mise waa ibliiskii ugu weynaa waxaa loo badanya inuu yahay shaydaan oo dhan shaydaanna waxaa la yidhaahdaa jinka kiisa gaalada ah ayaa shaydaan la yidhaahdaa oo shaydana yushaydinu shaydanatan waa sharwadow bay ka dhigantay kelmaddu sharlaawe ama maxaan ku dhaha sharlow ayay ka dhigan tahay kelmaddu waa noocaa marka wa shaqadiisaaba noocaasa shaydaankaa midkiin u imanaya oo wuxuu odhaya man khalaqa kada yaa abuuray shayga man khalaqa kada xataa yaquula ilaahu kama dambaysta idhaahdo man khalaqa rabbuka man khalaqa yaa abuuray rabbaka rabbiga ayaa abuuray faidaa balaqahu markuu gaadho sidaa falyastacid billahi ilahay ka magan galo walyantahi ha ka joogsado can cimraan bni xusein radi allahu tacaala canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaal iطalactu fi ljanna jannada ayaan daalacday fara'aytu waxaan arkay akara ahliha alfuqaraa waطalactu fi naari naartaan daalacday fara'aytu akara ahliha anisa ee rasuulkeena kariimka calayhi salaatu wasalaam hal mar iyo laba iyo saddexba waa ka badnayd inta lasoo tusay jannada iyo naarta ee u arkay ee si xaqiiqiya uu daalacday iyadoo jannada waabu galay markaasaa wuxuu arkay wuxuu maqlay bilaal sanqadhiisa iyo umu sulaym sanqadheeda markaasuus weydiiya saa la yidhi waa umu sulaym iyo bilaal waxa uu arkay gabadh guri ku hor weysaysanaysa fooqa oo aada u qurux badan dabeete waxaa lagu yihi waa maxay gurigaas waa maxay buu yihi dabeete waxa la yihi waa gurigii cumar bni khadaab anuu islaa soo egtid ayaan xasuustay buu yihi cumarow waxaan xasuustay hinaasahaaga markaasaan iskaga durkay waseyaan cumar waasu yihi yaa rasuul allah maadaan kaa hinaasi la ha marka in badan buu arki jiray wuu geli jiray marmarka qaarkeed waxaynu soo marnay iyadoo la tusaya gurigiisi oo leeyahay haadaa mansuulika waa deegaankaagii ii kaadi aan soo arko oo la leeyahay u kaadi weli wakti baa ku harsan marka waktigaasi ku dhammaado ayaad soo eegeysa jannada markuu daalacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciddii u badnayd buu inoo sheegayaa waa fuqarada fuqarada waxa weeyaan ku sabirta faqrigooda waayo dadku waa laba uun mid wax haysta iyo mid aan waxba haysanin kii aan waxba haysanin labuu noqonaya inuu ku sabri waayo ood aragto isagoo farta dhexda ka qaniisa oo dadkaasuun u cadhaysan wax haysta oo maanta uus higaadinayo oo hayaaradinayo oo maaratay iyagii uun hiifaya kaasi waxa weeyaan kumuu sabrin hiifka iyo waxaa u wadaanaa xaaladiisa waxba ka bedeli mayso qadarka ilaahay halkaa uu qaybiyey inuu ku sabraa bay ahayd marka kuwa noocaas ahay kuwa laga sheekaynaya maaha waxaa kaloo ka mid ah mid faqiira oo isna cirkaa isla maraya kaana waxa uu rasuulku ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kuwa aan ilaahay eegaynin lana hadlaynin cadaab a daran u marinaayo waayo wuxuu ku kibraaba ma hayo cidluu ka kibray cidluu sanka ka taagay wixii uu ku kibri lahaa maba hayo baktiga u xalaala haddana sankuu taagaya kaasna waa nooca maxaa inoo soo hadhay faqiir ku kalsoon ilaahay xaaladdaa uu gaarsiiyey cibaadadiisa ilaashanaya ilaahay ugu mahadnaqaya intaa uu hayo kaa weeyaan maxaa ugu batay wuxuu ugu batay wixii mashquulin lahaa ee cibaadada ka mashquulin lahaa ee ku kalifi lahaa inuu xaaraan isticmaalo ayaaba yar waxama hayaba dhakhtaa loo xisaabinayaa deetana jannadu gelaya dhammaan inta u badan nebiyada cidda raacdana kuwaasay ahaayeen kuwa aan waxba haynin ee haddii xaaladdu isbedeshay haddana isbedelin ay u siman tahay ayaa ambiyada ilahay raaci jiray maasay gaaladu canaani jire odhan jireen bal qolaa ku raacdee eeg ilaa gaaladii gaaladii quraysheed ay odhan jireen maxamed oo madoonaysa aan ku nimaadno haa iska fogey nimankan wax maaragtay ee caydha ahee aan waxba haysanay liita iska fogee ayuu ku odhan jiray ilahay baa markaa ku odhan jiray wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduuna wajha kuwaa ku sabir oo adkayso kuwaasaa ilaahay garanaya kuwaasaa ilaahay tawxiidkiisa qaadanaya kuwan kale waxay isleeyiin haddaad islaamtaan sharaftaa leediin iyo jagadaa joogtaan iyo meeqaankiina ayaa hoos u dhici deetana waxbay ilaashanayaan laakiin kani marka horeba waxamuu haynin sidaa awgeed markii waa iska rumaynaya marka waxa u badan jannada dadkaa fuqarada ah ee ku kalsoon ilaahay waxbixintiisa iyo qadarkiisa naartana waan daalacday buu rasuulku leeyahy alayhi salaatu wasalaam oo waa lay tusay fara'aytu waxaan arkay aktara ahliha nisaa cidda ugu badan waa dumar dumarku waa yaabeen gabarh ka mid a dumarrada weydiisay yaa rasuul allah oo maxaan ugu badannay waxa uu yidhi tugsirna allacna wa takfurna alcashiir waa laba arrimood ma aha un naasaga badateen oo un aa u hesheen nasiib jannadu nasiibkaa naartu nasiibkaa ma aha camal baa lagu galaa camalkii lagu gelayaa u badan tihiin mid waa tugsirna allacn nacdashaa badisaan oo bahasha nacdasha la yidhaahdo ayaa idinku badan oo haddii weelkaasi jabo iyo haddii inanta shaqaynaysaa wax samaysa iyo haddii ilmo yar yidhaahdaba mar walba nacdashaa la soo taagantiin taa weeyaan ta koobaad nacdashuna wax sahlan maaha waxa weeyaan ibcaadu linsaani can raxmat illah waa alla kuma naxariisto alla kuma naxariisto weeyaan haddii alla ku naxariisan waayana waa alla ku cadaab arrinta noocaasina wax sahlan maaha qofku hadduu ciddaa nacdalo hadday xaqu leedayna way ku dhacaysaa haddaanay xaq u lahayna ka nacdalay kusoo laabanaysa ka nacdale bay ku dhacaysaa ka nacdalay ku dhacaysaa sidaa awgeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam meel adag buu ka taagnaa iyadoo safar lagu jiro ayaa awrtii la saarnaa ayaa la damcay in la dhaqaajiyo socodka laga kordhiyo qoftu maraa ansaariyada ayaa awrkeedii ku tidhi xal xal lacnatullaahi calayk soco bay tidhi ilaahay ku nacdale rasuulku wuxuu ihi ka qaata alaabta saaran oo iskaga taga laa tusaaxibna malcuun xayawaan la nacdalay nama raacayo waayo waxaan nahay koox muuminiina oo naxariisa la sugaysa shay la nacdalay nama raacayo ee neefka dhan baa la sii daayo maxaa neefka dhan baa loo sii daayay qiimaha lahaa nacdal awgeed awlaaddii bay nacdalayaan ehelkii bay nacdalayaan shaqaalaha nacdalaya